bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacno wanaagsan dhammaantiin meel kastaa joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka dalsan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacno wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay tobanka bisha mey qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid naqon doonaa allah u naxariistay caawa muqdisho waxaa ku geeriyooday rugcadaha saxaafadeed ismaaciil sheekh leefa taariikhda gaarka ah ee ustaad cabdishi ismaaciil ayaan barnaamijka kusoo gudin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya oo sheegay in ardayda soomaaliyeed ee sanadkan imtixaanka dowladda galaya loo cafiyey lacagihii kala duwanaa laga qaadi jiray waa soo gudbin doonaa oo barnaamijkaad ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka wareega wararka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid a ama filimka arday oo baahiyey mid ka mid a keebalada muqdisho miyuu ka jiraa waxyaabaha kala duwan iyo eedeynta loo jeedinayo wareysi gaar ah ayaan idinkaga heenaa mid ka mid a maamulka bila t v qodobada kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xukuumadda soomaaliya oo ka dalbatay beesha caalamka inay xoojiso taageerada ay la garab taagan yihiin soomaaliya qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa haddii uu rabbi karaali noqdo farsamadu waa cabdiwahaab towintan waa joola shaakir mar kale kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hoosinaa infajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacno wanaagsan aan ku biloowo markan allah u naxariistay caawa magaalada muqdisho waxaa ku geeriyooday ismaaciil sheekh khaleefa oo ka mid ahaa rugcadaaga saxaafadeed ee ku nool magaalada muqdisho allah u naxariistay ismaaciil ayaa wuxuu ka soo howlgalay warbaahinno kala duwan oo dalka ka jira isagoona kusoo shaqeeyey xilliya adag ismaaciil sheekh khaliifa oo ah rugcaddaa saxaafadeed ayaana waxa uu ka mid ahaa wariyaasha magaalada muqdisho kuwooda loogu jeclaa dhanka iyo sidoo kale dhanka saxaafadda markii loo eego isagoona goobo kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan oo adag oo dalka kusoo shaqeeyey wakhtiyadaas oo ahaa kuwo aad iyo aad muhiim u ahaa ustaadka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey xanuun la jiifay waxa uuna laba kun iyo sideed iyo tobankii qarax ka soo gaaray dhaawacaasi dhibaato badan ku hayay wuxuuna ka mid ahaa rugcadayaasha saxaafadeed ee magaaladan ku nool guud ahaanba allah u naxariistay ustaadka ayaa ugu dambeyn caawa wuxuu ku geeriyooday magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda ee gobolka banaadir qaar ka mid a saxafiyiinta soomaaliyeed iyo badi saxafiyiinta ku nool magaalada muqdisho kuwii la soo shaqeeyey ustaad ismaaciil shekhaleefa iyo kuwa kale ee iyaguna een, magaciisa garanayey iyo kuwa iyaguna dheg ahaan u yaqaanay ayaa dhammaantood een, u tacsiyeeyey in marxuumka jannadiisa ama janatulfirdows uu ka yeelo ama martida jecelyaha ka dhigo markan haddii aan eegno wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya een, faarax sheekh cabdulqaadir ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ama sheegay in sanadkan ardayda kala duwan ee imtixaanka dawliga gelaysa ay iyagu een, lacagaha kala duwanaa ee laga qaadi jiray laga cafiyey wuxuuna sheegay wasiirka oo shir jaraa'id muqdisho uu ka qabtay in ardayda soomaaliyeed ee sanadkan imtixaanka gelaysa guud ahaan wax dhibaato dhanka lacagta ah aysan la kulmi doonin hadalladiisana waxaa ka mid ahaa
الرحمن الرحيم wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa farxad weyn u ah in la soo gaaray gabagabadii sano dugsiyeedka laba kun labaatan iyo labo laba kun labaatan iyo saddex iyadoo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyey ee diyaargarowga dhammaystirka sano dugsiyeedka ayaa waxaa la- la bilaabi doonaa imtixaanada shahaadiga ah ee dugsiga sare ee fasalka labiyo tobanaad maalinta ay bishu may tahay toddobiyo labaatan waxaanu u dhammaan doonaa soddon iyo kowga bisha may farxad ayay inoo tahay in sano dugsiyeedka uu gabagaba yahay iyada oo howlo badan ay soo qabteen macallimiinta ardayda howlwadeennada waxbarashada qeybaha kala duwan ee bahda waxbarashada iyo waalidiinta iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada waxaan rajaynayaa in diyaargarowga fiican ee wasaaradda waxbarashadu ay u gashay in imtixaanadu ay ku dhacaan jawi nabadgeliyo oo wanaagsan ee qeybaha kale ee bulshaduna sidoo kale nagala qeyb qaataan sidii habsami u socodka imtixaanada loo xaqiijin lahaa ama dhinaca nabadgelyada ha noqoto ama dhinaca ardayda ee imtixaanada galayso in laga taageero loona fududeeyo ee waxyaabaha ay u baahan yihiin xilligan ciriiriga ah ee weliba ay ilmaheennu u diyaargaroobayaan ama ay gelayaan imtixaanada dugsiga sare waxaan aad iyo aada ugu rajaynayaa ardayda soomaaliyeed inay kalsooni badan naftooda ku qabaan ilaaliyaan anshaxa ardaynimo iyo anshaxa mas-uulnimo iyaga oo noqon doona mas-uuliintii berito marka ay hadda waxbarashadooda heerkan ay dhammeeyaanna aadi doono waxbarasho heer kasii sarreyso haddii ilaahay yidhaahdo annaga oo tixgelinayna duruufaha qoyska soomaaliyeed uu ku sugan yahay waxa aanu ka cafinay ardayda inay bixiyaan lacaga imtixaanka la xiriira wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa bixinayso kharashka imtixaanka ee sanadkan ardayda ee imtixaanka galayso Ee, annagoo horey ugu dhawaaqnay una hirgelinay in wasaaradda waxbarashada ay joojisay lacagtii wasaaradda waxbarashada ay ka qaadi jirtay shahaadooyinka ardayda dugsiga sare ay qaadanayaan waxaan u rajaynayaa dhammaan ardaydeenna macallimiinteenna iyo waalidiintoodaba guul inuu sana dugsiyeedku inoogu dhammaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo mar inay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay Eh, dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi door haddaad cunayso baasta ama bariis jumbalee rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay haye barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreeshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo bee ka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan bee ka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
waan ku salaamay kaa qaaday see tahay fiicana degdegsanidaa haa dukaankanan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuun kuma mayrtid ha dhihin waxaan ku dhaqdaa saabuunta birimada ee b ilaa waa iska socotaaye islama socotid oo maxaad ku tidhi jaabkaaga u darnidaa kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiifka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birimada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh rumoobaya dalka indonesia oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale oo ku keentay shirkadda sagal wholesalers waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalers oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b29 adigoo tabeelaha b29 ka arkaya meel fog ama ka wac eber lix hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lix hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddo kalsoon ma caamil had iyo jeer mobil internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegeysanaysaan qaybii dhexe ee barnaamijka ayaadna isla maraynaa ee markan Een, aways xasan maxamed oo ah madaxa shirkadda bela t v oo filinka arday baahaysay kaasoo dhaliilo fara badan loo jeediyey wareysi gaara ayuu siiyey warbaahintan dalsan ee muqdisho wareysiganna wuxuu kaga hadlayaa qaabka filinka iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan oo anshaxmaa oo la sheegay in filinkan uu ku jiro
meelo aad is leedahay waa u baahneyd in la saxo marka adiga laftaada fiidhisa maadaama madaxda aad ka mid tahay shirkadda meelo aad is leedahay runtii in qaladaad yaryar oo aad filinkaaga dhex muuqdo ma jira wax uun mase kulli waa kula hagaagsan yahay
أنا أنا معلم جامعة ذا أنا أرضي حمر نبيل وقبحن
xijaabka gabdhaha ay wataan oo kale dooda laga keenay xijaabo yar oo aan hadda iskuulladeena lagu dhiganin waxaa ka mid a eh, waxyaabaha dadka ay commentigraynayaan si gaara laba wiil oo waxa isu diraayo waxay isu dirayaana muuqaal kala iibsanaya muuqaal aan shuxumaa
هل قاعدة كو شيء قصة عجيبة وحاجر تقص اللي يراهو صناعة الجهل إن جاهل لماذا الله سمعه واشياء كبير لكن بيدعي وحويان قف واحد ديدية لكن أن أجين واحد ديدية ورؤوسا كهين وحان قبا ولماذا يحد بعض وحبرشة أنت هذا الشيء هدي فيلم كان يداوان لهايين هدي أي كدر سوي لهايين أنتوا لمانايو waxaan u malaynayaa fariinta ay u gudbiyeen ee sumcad xumaynta ee wax soo saarka soomaalida sumcad xumaynta taalantiga iyo aragtida dhallinyarada iyo fariinta ugu dambeysa uu gudbinayo laba fariin uu gudbinayaa filimkan arday dadaalay oo nolosha ku guulaystay arday akhlaaq xumo iyo draagis iyo dhaqan xumadii ku dhiiranaya laakiin asagana final wadada uu tagayo marka waxa weeyaan filimka haddaad wanaagsanaatana halkaasaa tegaysaa haddaad xumaatana halkaasaad tegaysaa simbale number three waxaa kaloo uu gudbinayaa sheekadan sheekadan waxyaabo badan oo soomaalida iskuullada ka sheekada- socda ayaa sheekada- lagu- dood ku jirta inay sheekadan filim- soomaalida ay tabinayaan ayadana fursadaan u aragnaa dalkan meelaha laga haysto waxa weeyaan waxa loo soo baahinayo iclaamka eh, muwajaha ku ah ma u adeegayo aragtida iyo iyo iyo ilaalinta dhaqankooda marka haddaan samayn lahayn sida hadda aan samayno aan ku liidgaraynayno warbaahinta soomaalida content ama muxtawe xamar lagu sameeyey bilowga koowaad insaan aad tahay waxbaa kaa qaldami karo laakiin bilowga labaad iyo saddexaad iyo afaraad iyo meeshaan u soconno aaday u caddahay waxaan kaloo eh, dhaliil ka qabaa marka wax la qiimeynayo filimka ma wada xumaado daraasad ma la sameeyey dad aqoon leh ma u kaashadeen dadka comment garaynaya adiga tilmaamtay eh, maxaa wanaago oo la gaaray maxaa talooyin ah oo ay la soo jeedin lahaa in filimka xiga ama musalsalka xiga lagu daro lama- ma la sameeyey hal shay la sameeyo ahayd in kalimad xaq ah laakiin baadil loo doonayo si kale in loo adeegsado qofka adoo dee wanaagsan haddii dhanka diinta uu kaa xigsado qalad kugu xukminayo qaladna aad gelin naftirkeeda aan cadaalad ahayn oo dulmi ah sida war-saxaafeedkood ku cad waxay u direen eh, dowladda soomaaliya cabashooyin sida xafiisyada ra- wasaaraha madaxweynaha xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir idinka dhana wax dhinaciina halkaa idinkaga imaaday oo ku saabsan in filka idinkala hadla ma jirta xafiisyadaas ku saabsan sida si gaara wasaaradda waxbarashada Eh, si guud filimkan ustaad xasan eh, wuxuu ku wajahan yahay dhallinyarada bulshada qaybaheeda kala duwan sida aad la socota ama ka warhaysana waxay ka muujinayaan eh, fariin positive ah oo dad inta badan fahmay fariinta filimka uu wada ayay u badan tahay waxa dhaliisha muujinaya waana dabiici ama ila- dabeecad ilaahi ah qofka in aragtidiisa wixii uusan fahmin uu ku muujiyo shakhsiyadaa si kale ula muuqday laakiin majority-ga bulshada filimkan way qaateen way la dhaceen fariinta way nala fahmeen dhinacyada aad sheegtayna dee wax culays ah ama eh, jawaab ah ama maxaa la yidhaahdaa kalama kulmin beddelkeeda waxaan u aragnaa in ay nala fahmeen fariintan in muqdisho oo soddon sano dagaalo ka soo kabanaysa filim soomaali ah luqad soomaali ah gabar timaheeda aan qaawanayn jirkeeda kala qaawanayn fariinta uu gudbinaya ay tahay ardayda safka ha galaano sida loo soo kalo horumar ha loo galo qashin yaa meel lagu tuurin gabar hooyadeed eh, ka warhayso gacanta ay ku hayso iyo weliba tan kale wacyigelinta ah guurka gabdhaha waxbarashada lagu qasbaayo filim bixinaya waxaan u aragnaa in waajib qaran ka ridnay Wacyigelin waa arkaan.
mas-uuliyadaasi wacyigelin uuna yahayba dabcan laakiin ayaga waxay ku andacunayaan dhinaca kale in laga badbadinaayo waxyaaba aan iskuullada iyo ka jirin ee, sida lagu arkay horraaca muuqaalada abaahiseen kastoo filimka weli laba xilqa un la daayay waxaa ka mid ah galaas xaalad ka taagan tahay oo arday bisolado ku hubaysan oo ay joogaan Ee, sidaan ognahayna meelaha ama goobaha waxbarashada soddonka sano ee dalka burbursanaa waa meelaha keliya ka badbaaday in hubka lala galo oo dhib ay ka dhacaan loo qasdo weliba marka waxay ku andacoonayaan oo ay sheegayaan in aad dhiirigelinaysaan in iskuullada ay ka dhacaan falal amni darro haddiiba ardaydii bistoolada ay wataan oo galaasyada dhexdeeda xaalad laga abuurayo galaas laftiisu ku xabadeen karo marka arrintaa iyada lafteeda soo looma arko in la dhiirigelinayo ardaydana hub qaataan oo galaaska la aadaan intee lagu arkay galaaskee lagu arkay intuu kasoo muuqday kilibkaas meelaha ay hadda war-saxaafadyada ka mid tahay in la dhiirigelinayo ardada in waxaa ku ficlaan lahayd culimadii hadashay shakhsiyaadkii in la yidhaahdo bal galaaska bisolada ay kasoo muuqdeen keena ee, ardayda isxabadeynaysa keena weliba waxaan hubaa inaysan daawanin ogeyn waxa ay naqdinayaan go-aan aysan ka gaari karin mala ay tahay maladana waxay ku fiican tahay yaan lala ordin buug koofarkiisa uu qurux badan yahay laakiin waxaa ku jira aan la ogeyn bilcagsi filimkaas waxaa loogu tegi doonaa haddana loogu tegay fariimo wacyigelin ah oo dhisaya bulshada marka galaasaa la isku xabadayn doonaa waa mala awaal bistooladaa galaas lagu qaatay waa mala awaal maxaa la yidhaha dhaqan xumay baahinayaan waa mala awaal waa dani go-aan lagu qaatay laguna sumcad xumaynayo production wiilal soomaaliyeed iyo gabdho soomaaliyeed xamar oo dagaalla ay ka jiraan ay ka soo kabanayaan dabcan dalka waxaa ka jira akhlaaq xumaa ka jirta daraagisaa ka jira eh, waxyaabo kale oo naftirkooda u baahan ayaga iyo annaga in iska kaashanno qorshahana inoogu jirto dadka laga wacyigeliyaa jirta laakiin in koofar buug wax lagu go-aamiyaa nasiib falcelinta hadda bulshada ka imaaneyso markaan qiimeyno way kala duwan tahay qaar filinka la dhacsan dhalinyarada soomaaliyeed oo heer walba leh kuwa kasoo horjeedo aragtida raacay ee madaxda waxbarashada markaa qiimeyseen idinka qiimeyntiina gaarka ah maxaa idiin soo baxay falcelinta laga sameeyey filimka xuseen xasan inaan daacad ka ahaadaan rabaa waxa aan sameynay wayna nala fahmi doonaan isku meelaan wax u wadnaa wacyigelinta dhowr nuuc ah mid walaaqada la isugu qoro mid uu masaajidka ka sheegay imaamka mid jilliin lagu soo gudbiyo nin eh, akademiga ah oo iclaamka yaqaano oo professionaalana waa tahay waa qayb ka mid ah tusaalaan ku siinayaa maalinta aan ka qalin jebinaya secondaryga waxaan sameynay riwaayad waxaa joogay madaxda dalladda waxbarashada maamulaha macallimiinta riwaayaddaas aan jilaynay waaqica markaas aan wax ku baranaynay ka tarjumaysay waxaa ka mid ahaa doorarka la jilaayay wiil caasi waalideyn ah waxaa ku jira wiil qayila oo tallaalkii iyo jaad inta loo soo qaado uu cunayo taqsiinta intaas dhan tahay macallimiinta iyo maamulayaashana way fadhiyaan xafladda xidhitaanka waa wax macluuma oo daawadayaasha aan ku markhaati gashanayo lana duubo oo ku jira kaydka macallimiintana isu cabinayn lahayn fariin fiican aad gudbiseen canugaasi fallaagada ah ama muqaadaraadka isticmaalayo gabagabada ruwaayadda wuxuu noqon doonaa maamulo iskuul markay saaxiibadiisa ku wacyigeliyaan ay waddada ka soo celiyaan anugu wax kale ku darin waa daraamadii secondariga aan ku jilaynay oo la casriyeeyey weliba waxaan rabnaa inaan kula tartanno warbaahinta caalamiga ah productionka dunida oon soomaaliya ku matalnoon dhahno filim tayo intaas la eg oo soomaali ay leedahay dhaqanka aan ka hor imaanaynin diinta aan ka hor imaanaynin gabdhaha madaxooda aysan bannaanayn wixii kale oo ku daris ah waa toosiyaadka waa qaadanay waa waa ku daraynaa laakiin waa ruwaayadii maalintii aqalin jebinaysay iskuulka aad ka jiraysa meelo is leedahay waa u baahneed in la saxo marka adiga laftaada fiilisay maadaama madaxda aad ka mid tahay shirkadda meelaha is leedahay runtii in qaladaad yaryar oo aad filimkaaga dhex muuqda ma jira wax uun mase kulliga kula hagaagsan yahay shaqo marka la qabanayo kamaalka ilaaha iskale eh, xaasha lilaahi bini aadamka waa naaqis wax marka uu sameeyo wuxuu u baahan yahay wixii uu qaldayna inuu wax ka barto wixii uu saxayna inuu ku dhiirado cashir fara badanaan ka barannay wax badanoo waxaa ku jira maxaa la yidhaahdaa bulshada wacyigelin oo runtii si kale aan lagu soo gudbi kari lahayn tusaalaan ku siinayaa gabar toddobaad- toddoba iyo toban sano jirto oo uniform wadata oo mustaqbalka rabta inay dalkan iyo dadkan ku hogaamiso waxbarashadaas aabaheedu odayaal iskala sheekaysana wuxuu leeyahay maalna waan ku bixiyey la soco hamigii iyo mustaqbalka ay lahayd meeshaasaa dhantaal uu ku dhacaya gurku wanaagsan yahay laakiin wadatashin laga sameeyo gabadha la guursanayo oo kale waxyaabaha fariimaha u gudbinaya dhanka caafimaadka kilibkaas in la arkaan rajeynaya maamada xalwo iyo macmacaani martida u diyaarinaysaa gacmaha waxaa ugu jira golaf markay timaado waxay leedahay gacmaha iska dhaq inta aadan halwada cunin marka fariimaha aan ka barannay ee filimka uu gudbinayo ayaa boqol jeer ka badan waxyaabaha naaqiska ka ah amaba mulaaxadaadka ka ah wax walbana marka la sameeyo xasan si kooban waxay leeyihiin mulaaxadaad oo qaladaad ah iyo waxyaabo lagu guulaysto Marka int- intooda- tilmaamaha la siiyo laakiin waa ku celinayaa Ah, mar kalean ku celinayaa walaalayaalow eh, soomaaliya saaxiibaday iyo waalidiinteeda iyo macalimiinteeda iyo dhaqanka waxaan diyaar u ahayn in fariin walba oo ka imaanaysa bulshada aan dhegaysanno tixgelinno go-aan ku qaadanno hormarinno albaabadina way furan yihiin horena way u furnaayeen haddana ma ka shakinayo go-aankaasi saan u idhaahda waaye filimkan lagama gaaro waa kuwa soo socda ku qaadanaysaan sida duurkaa ka muuqato cid walbo aragti nagu kordhinaysa waa qaadanaynaa waxaa jirta film industry hadda annaga aan bilaawnay oo waa soddon sano markii ugu horeysa film noociisa ah ee xamar lagu jiro waxaan diyaar u nahay film industrygaas ee hadda aan bilaawnay eh, ardayna uu hogaaminayo inaan dhegaysano bulshada sidaan u dhegaysanay una dhegaysan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo gabagabadan soo gaarnay ee, waa soo xiranaynaa waxaan rabaa inaan laba su-aal ugu dambeyso ku weydiiyey filimka hadalheyn badan uu dhaliyey doodo badanaa ka dhashay dhinaca kale dadaa u arkay inuu waqti fiican kusoo aaday sax yahay wacyigelin yahay sidaa u dhigtay Ee, labada aragti dadka aragtidooda dabcan xor bay u yihiin qofka inuu si filimka u arko waxaan rabaa inaan si kale ku weydiiyo su-aasha ku saabsaneyd aragtidiina waa soo dhaweynaa hadda labada xalqee baxday dooday yaroo ku saabsanaa jirto oo dadka qaar ay leeyihiin ay ka fiicnaan lahayd insaan loo dhigo meelaha filmaanta soo socda waa hadda maanta qaadaysaa ama ballan qaadaysaa inaysan mulaaxadooyinka aad samaysaan inaan lagu laaban doonin soo waxaa ka mid ah hadda doodaha xijaabka gabdhaha ay wataan oo kale dooda laga keenay xijaabo yar oo aan hadda iskuulladeena lagu dhiganin waxaa ka mid ah eh, waxyaabaha dadka ay comment garaynayaan si gaara laba wiil oo waxa isu diraayo waxay isu dirayaan muuqaal la kala iibsanayo muuqaal aan shuxmaa inkastoo filimka uu saa uga dhex muuqanin laakiin tarjumaada iyo fasirka dadka marka qaadaadkaas see rabtaa inay u jihdaa mustaqbalka tusaale marka shay la rabo in shay kale la barbar dhigo waxaa la fiiriyaa shayga la barbar dhigaayo xijaabka kala dhahaan nuucan ma naqaano waayo waxa lagula haysto ee waa waqaawan yahay ma aha xamar waxaan la socnaa jaamacadaha in gabadha qamaar ay xirato cabaayad ay xirato kamaal jismigeeda uu dadan yahay that's bal xijaabkaa noocyo badan oo hadda naftarkiisa aragtiya kala duwana lambar labo eh, marka loo barbar dhigo guryaha laga daawanayo ama shiiqa daawanayo ama dadka kaloo caadiga ah gabar hindiyaan ah oo jirkeeda ilaa inta bannaan yahay dabagaab wadata timahay u bannaan yihiin marka loo dhi- la barbar dhigo annaga kaasaan rabnaa inaan ta ka soo rarno gabar jirkeedan oo asturan yahay wiil aan salaamaynin xabadka aan gelinaynin wax la isla baranayo waxbarashadii kale lagu saxaayo ayaa horta filimka laga daawaday ilaa hadda lagana daawan doonaa haddii laga helo kilib gabar tinteeda ay bannaan tahay mas-uuliyaddeeda annagaa qaadanayna marka xijaabka muuqaalkaas gabdhaha ma qaawana marka loo eegana maxaa la yidhaahdaa muuqaalada ajnabiga ah ee musalsalaadkan ugu furan waa waa waa waa asturnaan waa jilliin ku wanaagsan waa fariin wacyigelin ah dood meeshaas la yidhaahdo filimkan waxaa lagu diidayaa kalarka jilbaabka la wataa ma noo muuqanayso Eh, fariimaha uu gudbinaya si guud muuqaal la kala xawilanaya la kala tuuraya la arkay yaa xaqiijiyay inuu- inuu yahay muuqaal anshax darra ah ma la sugayo inta filimka laga arko kadibna go-aan lagu qaato hadduu noqdo ka waran qish la kala tuuranayo uusan muuqaalba noqon So, waa kasoo- waaba ka soo qaadaaba ka soo qaada hadduu noqon waayo ka warrama aan ka soo qaadno muuqaaluu noqday laakiin fariinta uu xambaarsan yahay waa mid isbeddel ku keeni doonta badbaado gabdhahena soomaaliyeed teknolojiyada iskuullada laakiin waxay ku dadaan macalimiinta inaysan wax ka jirin muuqaal anshaxumaa la kala gato ardayda iyo xoogaa dhinacaas in aada loogu tarax tegay inkastoo hadayta aad ka soo hadashay naftirkeenna ma dhihin iskuuladeenna muuqaal anshaxumaa ka jira mararka qaar waxaa jira waxyaabo lagu dhaho oo aadan dhihin annaga ma dhihin iskuuladeenna Muuqaalkaas la isku diraayo waxaa leedahay waa laga hor dhacaa ansuuno anshaxumaaha lagu sameeya xaashaa lilaahi ani anaa macalin jaamacadeed ah anaa arday ah xamarna meelna uga bixin waxbarashadii ay tasaltul tahay akademik tahay si guudna haddaan iska ilaalinaya inaan caadifi noqdonin difaacanayo filimkiisa bal waxaan rabaa inaan ase macluumo la wadaago bulshadeenna soomaaliyeed waxaan waxaa la yidhahdaa drama waxaan uga soo jeedinaynaa bulshadeenna masaadirtan furan oo ilxaadka iyo diin la-aanta iyo l g b t-ga ay ku jirto xamara idiin keennay waa saxan karnaa waa horumarin karnaa aan intaas isla faahno waa wacdigii oo dadbanoo drama ah si kooban haddaan aada umaadsanta aweys xasan oo ka mid a madaxda shirkadda bila media oo maanta stuudiyaha iyo xafiiska dalsan t v nagu soo booqday si uu warbixin nooga siiyo filimka buuqa badan dhaliyey ee arday oo maalmahan si weyn guuxa dadweynaha u haystay aada umaadsanta aweys
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saanmaraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsado oo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaa dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vib medical matrix superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waa baraaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama wixfaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxibigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay sumbershayn baad ka heshaa innagoon kala saareen ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka daahson ama wac leelin siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
waan ku salaamay kaa qaaday see tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuunkuuma mayrtid hadhihin waxaan ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaa waa iska socotaayee islama socotid oo maxaad ku tidhi jaabkaagow darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka indunesia oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale ay kuu keentay shirkadda sagal wholesalaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber lix hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lix hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaala inaan kasoo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam soomaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebooken oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan miyay caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
barnaamijkii wareegin waa naga intaa